Bulshada ku nool deegaanka xunba weyne ee Somaliland ayaa loo dhagax dhigay dhismaha ceel biyood loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka iyo xoolaha. Ceelkan ayaa waxaa hirgeliyay walaal Soomaaliyeed kaasoo ay baahi badan u qabeen bulshada deegaanka. Keydsa Cabdiraxmaan Yuusuf guddoomiyaha hay-adda Keydsa Charity ayaa ka warramaya hirgelinta ceelkan.
dadkana waxaan leenahay markaan idin dhagax dhigno eanu idiin qodno eanu idinku wareejinno si fiican u ilaashada oo ceelkaasi ceel la daryeelay oo la ilaashaday ha laga dhigo xunba weyney waxaan ka qodnay ceelkii saddexaad baan imika ka baranaa inta badan waxaan ka qodnay dhabooloq iyo agagaarka ku xiga dabeeto markaa mashaariicda waanu wadnaa dabeeto markaa ceelal kale oonu imika xidhi doonno oonu ka xidhi doonno gobolka hargeysa meelo kale ayaanu idiin soo sheegi doonaa hadduu alodhaa Qaar ka mid a bulshada deegaanka ayaa ka mahadceliyay ceel biyoodkan loo hirgeliyey.
ceelashaa deegaanka faa'iidada deegaanka u leeyihin aad sidii waa ceelkii saddexaad maanta loo xidho xunba weyne uu kaysa cabdisalaam noo keeno aad baan uga faa'iidaysanay labadii ceel hore halkanna waa mucid xooluhu ay iskugu yimaadaan waana halka ay ugu soo arooraan marka kuwii horena aad baan uga faa'iidaysanay kanna maantana waa noo guddoon waa ceel waqfiya oo waxaan ku wuriyo walaalkeen loo dhagax dhigay dabeeto markaa ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo Ceelkan ayaa dabooli doona baahiyaha dhanka biyaha ee ka jira deegaanka xunba weyne iyo deegaanada kale ee hoos tago.